جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ahaadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha labaad ee safar sanadka kun afar boqol siddeed iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijkeenna aan kusoo qaadan doonno waxaa ka mid ah howlgallo lagu laayay ciidamo saliibiyiin iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya shir looga hadlayay mustaqbalka ciidamada kufaarta afrikaanta oo toddobaadkan ka furmay magaalada kambala ee caasimadda dalka yuganda qodobada kale ee barnaamijkeenna aan kusoo qaadan doono waxaa ka mid a dowladda kenya oo magaalada nairobi ka soo tarxiishay wasiir ka tirsan kooxda riidada soomaaliya xilli uu watay boorsooyin lacago qalaad ah munaasabad ay naqiib cusub ku dooranaysay mid ka mid a beelaha muslimiinta ee degaa wilaayada galgaduud oo ka dhacday degmada ceelbuur ee xarunta wilaayadaasi ceelbiyood ay baahi weyn u qabeen bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada ceelcaddeeh oo laga hergeliyey deegaankaasi ganacsiyada suuqa bakaaraha oo mar kale xirmay kadib markii lacago baad ah lagu soo rogay iyo ku dhowaad shan boqol oo qof oo rayid ah oo dhowr sano gudahood lagu dilay dhowr degmo oo ka tirsan gobolka oromada qodobadaas oo faah-faahsan ayaad gordhow maqli doontaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا waa hagaag qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijkeenna aan kusoo qaadan doono waxa uu noqonayaa howlgallo lagu laayay ciidamo saliibiyiin iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya qodobkaas iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad ku maqli doontaan xubintii dhacdooyinka waxaana halkan ka soo jeedinayaa marwaan moxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani dhacdooyinkii toddobaadkan la diiwaangeliyey waxaan ku bilaabaynaa howlgallada mujaahidiinta mid ka mid ah weerarada toddobaadkan dhacay wuxuu ahaa weerar lagu ekeeyey xerada ciidamada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga murtadiinta ee degmada jannaale ee wilaayada shabeellaha hoose halkaas oo si weyn loogu naafeeyey cadowga weerarkaas waxay ciidamada mujaahidiinta ku dileen lix askari oo ka tirsan ciidamada kufaarta yuganda halkoo lagu dhaawacay laba kale sidoo kale dhanka murtadiinta waxaa weerarkaas looga dilay laba askari halka laba kalena lagu dhaawacay diyaarad nooca qumaati u kaca ah ayaana lagu qaaday dhaawacyada cadowga howlgallada mujaahidiinta fuliyeen waxaa sidoo kale ka mid ah weerar dhabagal ah oo loo dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya duleedka deegaanka biibi ee hoostaga degmada afmadow dhimashada waa laba murtad dhaawacuna waa saddex murtad oo midigaraab yahay ciidamada mujaahidiinta waxay sidoo kale toddobaadkan fuliyeen weerar si weyn loogu dhiigbixiyey ciidamada kufaarta kenya wuxuuna weerarkan ahaa mid ka mid ah oo lagu beegsaday askar kufaar kenyaan ah oo watay mootooyin islamarkaana roodno ku jiray weerarka dhabagalka ah ayaa si gaar ah uga dhacay duleedka deegaanka hulungo ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan saliibiyiinta kenya looga dilay shan iyo toban askari halka lagu dhaawacay toban kale waxay ciidamada mujaahidiinta gubeen gaari taaw ah iyo shan mooto waxayna soo qormaysteen hal mooto hub kala duwan daawooyin iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah waxaana xusid mudan in ciidankii ka baxsaday kamiinka iyagoo jabay u firxadeen howdka halkaas oo ay ka baadigoobayeen diyaarado nooca kuwa qumaati u kaca ah oo ay u soo howlgelisay dowladda kenya laguna xiray codbaahiyaal sidoo kale howlgal qarax ah oo ay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha degmada buulo burde ayaa lala eegtay bar kontarool oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan ridada gaar ahaan kuwa nis ah waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari laba kalena waa ay ku dhaawacmeen waxay sidoo kale toddobaadkan ciidamada mujaahidiinta weerareen isbaaro maleeshiyaadka ridada u tiilay deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo halkaas oo lagu dilay laba askari halkaa lagu soo qanimaystay laba qori oo aka afartii toddoba ah iyo booshaskooda haddii aan halkaas uga gudubno howlgallada ciidamada mujaahidiinta dhanka kale shir looga hadlayay mustaqbalka ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa toddobaadkan ka furmay magaalada kambaala ee caasimada dalka uganda shirka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa looga hadlay mustaqbalka howlgalka shaadala dirirka ah ee ciidamada kufaarta afrikaanta kaga jiraan dalka soomaaliya shirka waxaa isugu tegay taliyayaasha ciidamada wasiirada difaaca iyo madaxda dowladaha uganda soomaaliya burundi jabuuti etoobiya masar iyo kenya dowladda uganda oo shirka martigelisay ayaa sheegtay in howlgalka a u som uusan sii soco karin haddii uusan helin agab iyo maalgelin joogto ah wasiirka difaaca uganda oo maalintii labaad furitaanka shirka ka hadlay ayaa si cad u qeexay in sii socoshada howlgalka a u som ay ku xiran tahay helitaanka dhaqaale ku filan iyo sii wadidda taageerada caalamiga ah ee maraykanku shaaciyey inuu joojinayo intii uu hadalka guda jiray waxa uu tiraanyo iyo murgo ka muujiyey ciidamadii tirada badnaa ee ka socday midooda gaalada afrika ee ciidamada mujaahidiinta ay ku feenteen furimaha dagaalka isagoo dhanka kalena ka shanqariyey xaalado adag oo uu sheegay in haatan ay wajahayaan ciidamada afrikaanta wuxuu sheegay in xaaladda amni ee kooxda ridada soomaaliya ay tahay mid aada u jilicsan halka dhanka kalena uu walaac xogan ka muujiyey kobaca awoodeed ee mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana qiray inay khatar weyn ku yihiin maamulada shaadola dirirka ah ee dalka ka jira dowladda kenya ayaa magaalada nairobi ka soo tarxiishay wasiir ka tirsan kooxda ridada xilli uu watay boorsooyin lacago qalaad ah siday wararku sheegayaan abshir bukhaari ayaa lagu qabtay garoonka caalamiga ah ee jomo kenyati international airport ee magaalada nairobi halkaas oo saraakiisha socdaalka iyo laamaha ammaanka kenya ay su-aala ka weydiiyeen dukumentiyada safarkiisa iyo lacag uu watay wararka ayaa intaas ku daray in wasiirkan ka tirsan kooxda ridada lagu tuunsan yahay arrimo la xiriira musuq maasuq iyo lacag dhaqidda inkastoo dowladda kenya aysan si rasmi ah usoo bandhigin caddeemo ama dacwad maxkamadeed oo arrintaas ku saabsan saraakiisha sirdoonka kenya ayaa si aada uga shakiyey lacago boqolaal kun doolar caddaan ah oo wasiirka madaxtooyada xasan gurguurto uu boorsooyin ku watay waxaa kale oo laga soo xigtay mas-uuliyiin kenyaan ah in wasiirkan ka tirsan kooxda ridada lagu helay baasaboor kenyaan ah oo si aan hufnayn uu ku helay gaari ay wateen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dad shacab ah ku jiray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose inta la hubiyey ugu yaraan afar qof oo shacab ah ayaa dhintay halka kuwo kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii gaari ciidan oo ay leeyihiin maleeshiyada murtadiinta uu ku jiray magaalada kismaayo dhacadan ayaa si gaar ah looga diiwaangeliyey waddada xidhiidhisa garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo iyo gudaha magaalada gaari cabdibila ah oo ay wateen maleeshiyaadka murtadiinta ayaana jiray dadka shacabka ah qof goobjoogo ah ayaa sheegay in dadka shilka ku dhintay oo afar qof ah ay ku sugnaayeen hareeraha waddada gaari cabdibile ah oo ay wateen ridadan uu halkaasi ku jiray laba qof oo kale ayuuna sheegay inay soo gaareen dhaawacyo ganacsiyada suuqa bakaaraha oo markale xirmeeyey kadib markii lacago baad ah lagu soo rogay iyo warar kale kumanaan kun oo ka mid ah goobaha ganacsiga suuqa weyn ee bakaaraha magaalada muqdisho ayaa albaabada laisugu laabay kadib markii ay kooxda ridada soomaaliya soo rogtay lacago baad ah waxaa toddobaadkan gudaha suuqa lagu arkayay askar iyo saraakiil la wareegayo quflo waaweyn iyagoona xirayay goobaha ganacsiga ee milkiilayaashooda diideen inay bixiyaan lacagaha baadda ah ganacsatada ayaa sheegay in si awood sheegasho ah lagu xirayo goobahooda ganacsiga iyagoo cabasho ka muujiyay lacagaha xadaafka ah ee lagu soo rogay albaabada dukaamada ayaa lagu dhejiyey boorar ay ku xardhan yihiin ganacsada iska bixi canshuurta t c c oo ah baad cusub oo murtadiintu la damacsan yihiin ganacsatada ku dhowaad shan boqol oo qof oo rayid ah oo dhowr sano gudahood lagu dilay dhowr degmo oo ka tirsan gobolka ormada urur la baxay golaha xuquuqda aadanaha etoobiya ayaa warbixin cusub oo soo saaray ku sheegay in ugu yaraan afar boqol iyo konton qof oo rayid ah lagu dilay weeraro ka dhacay gudaha etoobiya intii u dhexaysay bishii sagaalaad ee labada kun kow iyo labaatan ilaa bishii lixaad ee labada kun lix iyo labaatan weeraradan oo hay-addu sheegtay inay salka ku hayaan isrsifeen iyo armadiimeyda ayaa si gaar ah uga dhacay sagaal degmo oo ka tirsan bariga gobolka arsi ee deegaanka ormada warbixinta oo ka kooban soddon iyo toddoba bog ayaa sidoo kale diiwaangelisay tacdiyo kale oo ay ka mid yihiin xadhig dhaawacyo kufsi afduuba iyo burbur baahsan oo loo geystay hantida shacabka hay-addu waxay sheegtay in boqolaal qof lagu afduubtay degmooyin kala duwan qaarna lagu sii daayey madax furasho halka ilaayo hadda dad kale oo fara badan aan la ogeyn meel ay ku dambeeyaan xubintii dhacdooyinkan waa naga intaa dhegaystayaal aan dib idinkugu celiyo walaalka cabdiqani iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka فالواشي يعادينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan raadraaca toddobaadka qaybihiisii horena waan maraynaa munaasabadda ay naqiib cusub ku dooranaysay mid ka mid ah beelaha muslimiinta ee dega wilaayada galgaduud ayaa ka dhacday degmada ceelbuur ee xarunta wilaayadaasi munaasabadani oo heerkeedu sarreeyey ee jufada israafiil abuubakar oo ka mid ah beelweynta murasade ku dooratay naqiiba cabdicasiis cabdulaahi si uu ugu hogaamiyo kitaabka allah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam kaas oo beddelaya naqiibkii hore ee beesha ah nabadoon faarax xasan cali xafladii lagu duubayey naqiibka waxaa kasoo qaybgalay culimaaudiin waxgarad nuqabo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ceelbuur ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay naqiib faarax xasan cali oo ahaa naqiibkii hore ee jufada israafiil abuubakar ee xilka wareejiyey awalan horta ilaahay baa mahad iskale naga dhigay dad muslimiina haddana na isugu kayno keenay meeshaan ee xafladda ee aan ku caleemasaaraynayno naqiibka cusub intaas kabacdi ee beeshu waxay dooratay naqiib cusub ee naqiibkaas waxay u dooratay ee dhowr qiso marka ugu horraysa inuu naqiib ka noqday u dooratay marka labaadna inuu shareecada islaamka ku hogaamiyo iyo sunnada rasuulkay u dooratay marka saddexaad waxay u dooratay beelaha iyo dadka deriska la'ah ee nolol wanaag iyo xariir iyo samaan ay ugu dooratay inuu kala shaqeeyo ee beeshuna inay ku addeecdo waa isla qaadatay muddo badan fadhi ay fadhiday waxaa ka soo baxay naqiibkan inay doorato ayadoo ku qanacsan ee haddee rabeedmo ay dhammaan kuwa joogay kuwa maqanba ay ku qanacsan yihiin waxaan leenahay anoo ah naqiibkii horo oo beesha ee naqiib muddo badan ka ahay ee muddo badan aan soo waday haddaana maantay maadaama beeshu ay anigu aan codsi u keenay haddana ay iga aqbaleen haddana nabadoonnimo ay u doorteen anigana aan haddee rabeedmo sidaas aan haddee rabeedmo aan nabadoonnimadii aan beesha ay iga wareejisay khayrlaha siyaan leeyahay nabadoonnimada waxaan ku wareejiyey maanta laga bilaabo nabadoon cabdicasiis cabdulaahi aan ku wareejiyey asigaasaa cidda ka nabadoona anagu nabadoon iga yahay waa ku qanacsannahay waana haddee rabeedmo maanta waxay ka bilowda asaa cidda nabadoonka ah asaan ku wareejiyey tolka ugu dhiibay raalliha ku ahaadaano asigana waxaan leeyahay xilka la saaray iyo culayska la saaray qofka biniaadmiga waxa ay taqaano waa dareemi kartaa waxa ay leeyihiin hadday soomaaliyad iyo culays leeyihin waa dareemi kartaa ee waa aqaanaa nidaamka ee nuucaan oo anuu muddo badanaan ku jiray culays badan uu leeyahay ee awalan horta ajir badan allah ka siiyaan leeyahay marka labaadna waxaan leeyahay ee allah u fududeeya haddana ee culaysyada iyo dhibaatooyinka iyo waxyaabaha ka hor imaanaya ee allah waxaan u leeyahay allah u fududeeyaan leeyahay marka intaasna ugu duceeyaha jasaakum allahu khayran intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey naqiiba cabdicasiis cabdulaahi oo ah naqiibka cusub ee jufadu caleema saaratay waxaa u mahad celinayaa ila subxaana wa tacaala koonkaanna keenay nagu abuuray ayaa u mahad celinayaa waxaan dana u mahad celinayaa mashisharafka meesha ka soo qayb gashay hadday yihiin ugaasyada hadday yihiin nuqubada hadday yihiin ganacsatada ayaan u mahad celinayaa iyakane waxaa kaloo u mahad celinayaa beesha heer israafiil abakar oo ii dooratay naqiib ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka heer israafiil abakar waxay ii doorteen imaan ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka insha allahu tacaalaa waana inku hogaaminayaa waxaan leeyahay haddaa dhabaha toosan aan ka leexdo oo ku dhaqanka shareecada islaamka aan ka leexdo hayga soo daba leexeen ciddu culummana waa leedahay odayaalna waa leedahay haddaan damba aa ka leexatiinne insha allahu tacaala anaa inka soo celi doono marka waxaan leeyahay heer israafiil bakarow imaan inku hogaamay ku dhaqanka shareecada islaamka diyaar muutiin
sidoo kale waxaa madasha kalimaad ka jeediyey qaar ka mid ah odayaasha jufada israafiil abuubakar ee naqiibka soo dooratay بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا إله بقى مهد إسكال إسوك هاي كياني كون كان وعن كو رميا أفكا بيش إسرافيل أبكر ماشي وحان كو دورانينا نقيب عصب وان رمنا إنا نوه قامية دينتا بيشو وحي كو بلانتاي إنا كتابك إيا السنة أو نوه حكومة بيشو وحي كسو هرجيدا يهودا جوكتا صوماليا oo fadhiisamada ku leh bees waxay kale ka soo horjeedaa fadhiisamada maqdis gaaladu ay ku leedahay waa ka soo horjeedaa waxaa kale beeshii isku raacday naqiibku inuu walaalaha dariskayna ou diinta shareecada ou nagula xukumo oo kula dhaqmo saasaan kula ballannay beeshu dhammaan way isku raacsan tahay naqiibkaas inuu haddii ilaahay kuu ran yahay oo diinta nagu dhaqo wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu walaalayaal ilaahay baa mahad iskale een, isagu kayna keenay makaankan aad u quruxda badanne een, meeshaan marka maanta waxaa mataqaanahay naqiib cusub ku duubanaya beesha een, israafiil abakar oo ka mida beelweynta murursade ayaa naqiib ku duubanaysa cusub naqiibkaas oo magaciisa ee la yidhaahdo cabdicasiis cabdulaahi cabdulle Ee, naqiibkaas oo aan ku soo doorannay inuu si shareecada islaamka waafaqsan ou beesha mataqaanaa ou ku hogaamiyo intaas kabacdi markeen beeshu meel fog iyo meel dhow intay joogtaba dhammaan ee, way isku wada waafaqsan tahay inay mataqaanaa shareecada islaamka ou ku hogaamiyo oo kitaabka alle ay u hoggaansamaan saas ay isku wada waafaqday waxay beeshu een, naf iyo maalba een, la garab taagan tahay een, jihaadka een, ka socda bariga afrika inay mataqaanaa ee, naf iyo maalba ay ku bixiyaan een, beeshu marka een, waxay aad een, ugu ducaynaysaa amiirka een, bariga afrika een, ayay u ducaynaydaa een, hada wabilahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qaar ka mid ah nabadoonnada beesha murasade oo goobjooga ahaa xafladda caleemasaarka ayaa iyagana soo dhoweeyey naqiibka cusub una dardaarmay waxaan salaamayaa muslimiinta ahlu tawxiida ee isugu timiday makaankan quruxda badan ee lagu dooranayo lagu caleema saarayo naqiibka beesha abbakar ee ka dhashay een, beesha majabe sibdi ahna een, beesha abbakar majabe beeshaasi la yidhaahdo israafiil abbakar ayaa dooranaysa naqiibka hadda hortayda ka soo jeeda ee la yidhaahdo cabdicasiis cabdulaahi cabdulle waxay u doorteen in uu ku hoggaamiyo diinka islaamka deriskana oo sidii muslimnimo ah oo u xushmeeyo una soo dhoweeyo loona nabadgeliyo sidaas ayay u doorteen kutubka ilaahayna oo kula xuguntamo sidaas ayay u doorteen beeshu annaguna waxaan leennahay aad baan ugu boorrinaynaa wanaagga iyo sharafta ay ku soo doorteen qabiilkiisu annagu waxaan nahay naqiibadii ugu horreeyey oo maaragtay soo daadihinayay in badan beesha abbakar ayaan ka mid ahay waxaan leeyahay marka walaalkaas xilka loo dhiibay waxaan leenahay xilkaas allaha la qaado بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بقى مهد اسكاله سبحانه وتعالى waxaa mahadsan oon u mahad celinayaa dadka muslimiinta oo maanta ka soo qayb galay xafladdan qaaliga oo qiimaha badan leh intaas ka bacdi waxaan soo dhowaynaynaa beesha israafiil abakar ee ka dhalatay bahweynta saddex iyo sagaal ninka ay doorteen cabdicasiis cabdulaahi cabdulle wardheere waa soo dhowaynaynaa insha allahu tacaala waxaan ku soo dhowaynaynaa gacmo furan waxaan ku soo dhowaynaynaa qalbi furan waa u ducaynaynaa insha allahu tacaala waxaan leeyahay israafiil abakarow odayahaan waa u fadhidiin waa u dhoobantihiin ilaahay baa idin keenay waa soo doorateen cabdicasiis yaan xumaanadiisa la raadinin qofka muslimkaa xumaantiisa in la qodqoda ma fiicna ani waxaan leeyahay saad u soo doorateen ood ugu shirteen oo wadin kaga ajiibay wixii macsiyo ku gudbaa ninka la yidhaahdo in laga aljawaaba sax wax walbo wanaag uu soo qaada inaadna ku ajiibtin waajib waa yaalla weliba dadka moogta in warka la fahmaa la rabaa waajib waa yaalla inaad ku addeecdi wax alle wixii wanaaga aan ku addeecno aan kula soconno aan kula shaqayno yaanaan isku been sheegin abbakaraan isla wada nahay israafiil keligii ma laha abbakar keligii ma laha mursada keligii ma laha asigana waa maqlaysa inuu islaamka dhan si guud inuu ula shaqeeyo oo ugaaskiisa uu la shaqeeyo oo nuqbadiisa la shaqeeyo annaguna taasaan siga kula dardaarmaynaa cabdicasiisow inaad wanaag nagu hogaamiso inaad nin kale saddex abbakar ku hogaamiso inaad ina islaam oo dhan ku hogaamiso saasaan adigana ku faraynaa ugaaskeenna odayaasheenna hadday heer maxamed waraab ka dhasheen iyo hadday wacaysla ka dhasheen iyo hadday duulkale in allaal intaan derisnahay inta odayaalahoo nagu xeeran oo nuqbada guud ah amba aqayaaroo dhan ba ah wanaag iyo xaq ilahay inaad kula shaqaysaan kaa rabnaa ayadaasaan ku faraa aniga intaasaan wakalmadayda ku soo koobaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan waxaa mahadla ilaahay mahad maaragta ahay meelay ka bilaabato meelay ku dhammaataan lahayd waxaa mahadsan akhyaarta soo xaadirtay makaankan caleemasaarka makaanka sharaftale ah ayaa mahadle hadday tahay maamulkayada hadday tahay culumaddiinka hadday tahay martisharafka soo qayb galay intaasba mataqaannaa waan u mahad celinaynaa soo dhowaadha waxaan u mahad celinaynaa beesha soo dooratay naqiibka cusub ee walaalkeenna ah ee naqiib diineed ah ee la doonaya inuu diinta islaamka dadka ku hogaamiyo asagana waa u mahad celinaynaa annagu waxaan ka mid nahay odayaashii ka horreeyey oo hawshaas ku soo guda jiro oo ku dhex jiray ee waxaan leenahay naqiib cabdicasiis soo dhowaaw waxaan taagannaha garabkaaga insha allaahu waxaan doonaynaa inaan kula shaqayno waxaa weeyaan dadku far keligeedu waxay dhahaan fool ma dhaqdo wax allaa wixii karaankayada waa kula qabaynaa adigana waxaan doonaynaa dadka diinta islaamka inaad ku hoggaamiso waxaa lagu jiraa seben oo seben fidno ah qofka aan diinta ilaahay ku dhegin wallaahi waa dhume waxay qaadeen dhabba qallaala waxaa noloshu ku jirtaa iyo wanaag diinta islaamka ayay ku jirtaa khabiiladaada inaad ku hoggaamiso dadkuna ay kuu sinaadaan haddii la waayiyo xoogaa qabiil u janjeerso ama mataqaannaa cadaalad darro meel ay kaa soo saamayso sharaftaaduna waa dhace aakhiradaaduna waa dhume anu waxaan leeyahay dadka muslimiinta nimay u sinan yihiin oo cadaaladda fiiriyo oo haddii maantay qofka walaalkaa uu gar daran yahay dhab tiraa qofka maaragtaa walaalahoo kale aad maarata u caqli celiso sidaasaan kugula talihaynaa annaga lafteennu wixii aad maaragtaa aragto walaalaha kula shaqeeya haddaan nahay war waa qaldantaa maashaan inaana tiraa marjac loo laabaha waa diinta ilaahay asagaan isla wada fiirihaynaa insha allahu tacaalaa adigana sidaasaan ku leeyahay walaalkan ayaan culayska loo dhiibo ilaahay ha la garab galo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhankooda qaar ka mid ah waxgaradka beesha maxamuud hiraab oo lagu martaqaaday xafladda ayaa kalimaad soo dhoweyn ah ka jeediyey alxamdulilah wabihi nastaciinu calaa murdina wadiin wsala allahu calaa nabiyina wacalaa aalihi وأصxaabihi wman tabicahum bixsaan ilaa ywm اdiin ama bacd khayr badan allah idin siiya allah ayaan mahad celinaynaa mahadaan dhammaad lahayn ikhyaartu waxa weye warkii quruxdiisii way dhaheen marka ilahi subxana wa tacala mahaddiisa kadib haddana waxaan mahad celinaa marti sharafka ka soo qayb galay xafladdan qiimaha badan ee lagu calimansanayo naqiibka reer asaafiil cabdicasiis cabdulaahi dhiiley marka kalyirahdo cabdicasiis waxaan leenahay soo dhowow waa ku faraxsannahay soo doorashada lagugu doortay naqiibnimada aniga hadda marka afka waxaan ku hadlayaa odayaasha iyo nuqubada ku dhaqanka shareecada islaamka gaar ahaan afka odayaasha reer maxamuud hiraab marka waan soo dhoweyhaynaa naqiibka cusub waana isgarab taagaynaa ilaah idinkiisa waana la shaqay doonnaa waxaan u baahanoo dardaarmaynaa oo ilaah idinkiisa naqiibka aan kula dardaarmaa cadaalad waxba kama soo haraan inaad beesha u cadaalad samaydid iyo beelaha kaloo muslimiinta ah iyo qaraabada guud ahaan ilaahay subxaana wa tacala adigana raalli u kaaga noqonaa aakhirada adduunkaadana taasay ku jirtaa maanta waa adduunyo birrina waa aakhiro marka waxaan leenahay khayr badan allah idin siiyo marka waa soo dhoweynaynaa nabadoonka cusub ilaahay subxaana wa tacalaana xilka loo dhiibahay hala garab galo warkayga inaasan kusoo kooba wabilahi towfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay yaa mahad iskale subxaana wa tacaala isugu kaanya keenay mashkaankan sharafta badan intaas kadib waxaan mahad u heliyaynaa bulshada ka soo qayb gasha makaankan hadday yihiin maamulka wilaayada hadday yihiin beesha dhigtay xafladdan quruxda badan hadday yihiin ka soo qaybgalayaasha deriska ah intaba marxaban bikum soo dhowaada baan leenahay waana mahadsantihiin intaas kadib nabadoonkii hore nabadoon faarax in badanuu soo beesha soo waday cadaalad iyo wanaag baan ku naqayn insha allaahuma tacaala maantana si qurux badanoo walaalkiis u wareejiyey waxaan leenahaa cimrigaada allaha barakeeyo adduunya aakhirana allah ku cafiyo waxaad soo shaqaydana allah kaa ajirsiiya baan leenahay nabadoonka cusub waa soo dhoweyhaynaa nabadoon cabdicasiis cabdulaahi isagoo nabadoonahay inaan isniqayn aan qaybahayn nin dhallinyara furfuran dad jecel aan ku tuhmayno inuu ummad hogaami kara waaye walaal adiguna marxamba bikum aannaynaa soo dhowaaw een, waa ku soo dhowaynaynaa Een, nabadoon beeleed baa tahay mid ummadeed baa tahay mid islaam baa tahay waana rajaynaynaa inaa kaalintaas qaadan karto haddii ilaahay aqbalo mas-uuliyaddana waa kuugu ducayhaynaa ilaahay inuu kuu fududeeyo een, waana kula garab gelaynaa walaal nagu soo biirayaa tahay awalna aan wanaaggiisa aan naqiin een, beelaha deriska waa ku yaqaaniin beeshaha ka dhalata waa ku taqaanaa ee, maamulkuna waa ku yaqaaniin ilaahay waxaan ka baryaynaa in maaragta xilkaas laguu dhiibay in ilaahay kula garab galo annaguna karaankaanya garabkaada karaanka iyaga haddaan odayaalnahay garabkaadaan taagannahay haddaan u gudbo isha soo doorata walaalka waxaan leenahay wiilkiinna idinkaa iska soo dhex saaray idinkaa hogaamiye diineed u doortay waana inka guddoonnay naqiibkana waa inla caleema saarnay markhaati baan ka nahay inaad hogaamiye diineed u keenteen dariska inuu u dhaqaa aad u keenteen wixii wanaagahoo macruufa aad ku adeecdaan aad u keenteen idinkana waxaan in leenahay inaad eh, kaalintaas qaadan doontiinaan rajeehaynaa haadaa wabilaahi towfiiq ugaaska guud ee beesha murusade ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa soo gebagabeeyey munaasabadda isagoo la dardaarmay naqiibka cusub waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan raadraaca toddob ilaahay baan u mahad celinaynaa iskuukeena keena xafladan qiimaha badan Een, runtii waa wax aada loogu farxo Een, nabadoonka nabadoon cabdicasiis iyo beesha duubatay oo maaragtay keentay xafladda ayadoo iclaaminaysa inuu u noqdo hoggaan diimeed Een, waa ku mahadsan yihiin aadaana ugu faraxsannahay beesha sida ay samaysay runtii waa wax aada u qaali ah waxaan kaloon u mahad celinaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda iyo gogosha iyo hadalka intaba ka qayb qaadatay waa u mahad celinaa Een, reer mursada waa ku jiraan reer maxamuud hiraab deriska iyo walaalaha runtii aan isku garab nahay isku hadaf nahay wax walba aan nahay Een, ka soo qaybgala xafladda odayaashaasi khaasaan ugu mahad celinaa maanta adikaa isku keena wufuud fara badan oo dhinacyo badan taabanaysa oo aan ku koobnayn beeshii nabadoonka magacaabaysay ku darsaday haddare reer abbakar keenay mursada saddex sagaal beelihii kale oo deriska ahay oo walaalaha ahay ka soo qayb gasha xafladdan Een, waxaan meesha iskugu nimidna waxaa weeye hoggaan beeleed la magacaabayo beesha islaaxinaa wilaayada islaamiga la shaqaynaya beelaha kaloo qabiilka la shaqaynaya si guud marka waxaan kula dardaarmaa saddex arrimood inuu hormariyo horumar ku sameeyo la taaban karo kow naftiisa inuu hormariyo naftiisa qofku markuu hormarinaa wuxuu ku hormarinaa taariikh fara badan diinta aqoontiisa inuu kobciyo ilaa dadbau maamulaa kuna waxaana lagu maamulaa shareecada islaamka marka aqoontiisa inuu si fiican horta u kobciyo waa nin dhallinyara waa nin firfircoon inuu waqti ka mida waa awqaadda uu leeyahay oo ku bixiyo inuu aqoontiisa waraabiyo uu kordhiyo waa kula dardaarmaa qodobka labaad waa inuu beesha dhexdeeda isku dubaridkeeda iyo beesha ku xigta iyo nidaamkaasoo dhan inuu asagana oo wax ka bedelo oo la yidhaahdo walaalkii nabadoonka reer maaragtay israafiil abbakar ay magacaawdeen waxaa weeye barwaaqo iyo bashbash iyo nabadgelyo iyo wanaag ayuu noo horseeda ilaaha keeni kara waxaa la rabaa haddii aad maamul tahay saasoo kale ahoo nabadoon aad tahay ama naqiibka sii sarreey ha noqoto ama ugaas ha noqoto waxaa la rabaa haddiiba maamul haysid inaad ilaahay baridid ilaahayow igu kaalmay aad tiraahid waqti kasta waa la baryaa laakiin waqtiyaal waxaa jira ilaahay si fiican maaragtay ducada ay maqbuulo tahay alla wuxuu leeyahy waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaani marka waxaa waaye een, ilaahay waa kaa cajiibaahay hal ilaahay waxaa la rabaa in wax la su'aasho la su'aasho cibaadadiisa inuu ilaahay ku aqbalo in ilaahay dad qalbigooda uu kuu furo wanaagooda ku soo xijiyo xumaantooda ilaahay kaa xijaabo todobaadka qaybihiisii dambena waan soo gaarnay wilaayadii islaamiga ah ee gado ayaa ceelbiyood baahi weyn ay u qabeen bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada ceelcadde ka hirgelisa ee deegaankaasi haddaba warbixin ku aadan umuurtaasi waxaa inoo sii ambaqaadayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan meeshan waa meesha oonka looga cararay waa meeshay biyo u noqdeen ceelcadda iyo dhammaso ay biyo u noqdeen wey waa meesha lagala imaan waay baabuurtay jidka logeen ilaahayga naga siiyey baan ku mahadinaynaa deegaanka burcalan wuxuu afartan kilomitir u jiraa degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gado waana deegaan muddo dheer la daalaadhacaya biyola'aan baahsan oo saamaysay dadka iyo duunyada iyadoona bulshada deegaanka ay biyaha ka heli jireen degmada ceelcadde iyo deegaanka dhamase oo kiiba u jira afartan kilomitir dhib weyn ayayna bulshada deegaanka ku qabeen arrintaas muddo dheer ayay deegaankan ka jirtay biyola'aanta waxayna arrintaasi sababtay in dadka deegaanka ay isaga cararaan oo meelo fogfog ay biyo u raadsadaan balse hadda deegaanka dib ayaa loogu soo laabtay kadib markii allaah fadligii laga helay ceelkan biyaha macaan munaasabad ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen dadka deegaanka allaahna looga mahadcelinayay ceelkan deegaanka laga hergeliyey ayaa dhowaan ka dhacday gudaha deegaanka burcalan ee ceelkan laga qoday munaasabadda waxaa guubjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada culummo ogaasyo nuqabo waxgarad ganacsato iyo dhallinyarada deegaanka mid ka mida culummada wilaayada islaamiga ee gado oo munaasabadda ka hadlay ayaa ugu horreyn kelimad tawciye ah munaasabadda ka jeediyey ilaahay subxana watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi afara'aytum almaa aladii tashrabuun a antum anzaltumuuhu min almusni am naxnu almunziluun bal biyahaad cabbaysaan ka warrama midinkaa cirka ka keenay mise annagaa ka keennay yaa keenay biyahan dhulka ka soo baxay intay ka imaadeen cirkay ka imaadeen biyihii cirka ka imaadeen dhulka galay buu ilaahay subxana watacala dhulka nooga soo bixiyey kuwan ilaahay kor buu nooga keenay biyahan cabbayna waa nicmo waaye waxaa loo baahan yahy ilaahay subxana watacala inaan oga mahad celinno biyahaas umma waxaa kaloo loo baahan yah inaan oga mahad celinno ciddii ma ogtahay gacan ka geysatay oo kharashkan bixisay ee muslimiinta wixii dadkii muslimiinta ahaayee bixiyey ee ma ogtahay maskaxdii muruqii maalka ku bixiyey inaan oga mahad celinno aanan noqonin dad jazaarina aan noqonno iyagana aan dhahno ilaahay oo ajir iyo thawaab si aan dhahno jazaakum allah khayr baarak allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullah qaar ka mida odayaasha deegaanka burcalan oo dhankooda munaasabadda ka hadlay ayaa allah uga mahadceliyey oonkii uu ka bixiyey iyagoona mahad alle kadib u mahadceliyey ciddii ka qayb qaadatay qodista ceelkan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin awalan allaan u mahad celinaynaa allihiina abuurtay yaan u mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinayaa dadkii muxsiniinta oo ceelka soo sadaqaystay oo noo keenay oo kor nooga keenay ayagana waa u mahad celinaynaa waa u mahad celinaynaa ajar iyo xasanaad ballaaran ayagana allaha ka siiyo waxaan u malaynayaa biyahan ceelkan ceelcaddo waxay u jirtaa afartan kilomitr meesha leradhamasa afartan kilomitr bay u jirtaa garsaal afartan kilomitr bay u jirtaa meeshan waa meesha oonka looga cararay waa meeshay biyo u noqdeen ceelcadda iyo dhammaso ay biyo u noqdeen wey waa meesha lagala imaan waay baabuurtay jidka logeen ilaahayga naga siiyey baan ku mahadinaynaa allahaasaa mahad baa iskaleh dhammaanteed waa ku mahadinaynaa xamdi waaye waa xamdigaas ilaahay baan ku mahadinaynaa walaalayaal ilaahay baan mahad u celinaynaa allihii nicmadan qaaliga ah oo nicmatul islaam iyo wal iimaanna siiyey yaan mahad xaqiiqaa u celinaynaa isaga ayaa mahadsan waxaan mid majaaza u celinaynaa eelu sharafka reer shabaab oo xarakada islaamka heer gobol iyo heer degmo arrintaa ka soo shaqeeyey yaan mahad u celinaynaa waxaan mahad labaad u celinaynaa ee dadkii islaamka ahaa oo sadaqadan iska lahaa oo soo sadaqaystay biyahaas juhdigooda in la bixiyo oo hantidaas iska lahaa mahad baan u celinaynaa waa u ducaynaynaa waxaan leennahay ilaahay aakharaha idinkugu meel qabto oo ajir iyo xasanaad ha idinka siiyo maanta waxaan idiin soo faraynaa sadaqadii dadkii sadaqadaa soo dhiibtayow inaan ku noolaannay biyihii in la gutay juhdigii xoolihii aad soo dhiibteen juhdigii lagu bixiyey oo in biyo lagu soo saaro ahayd biyihii inayna soo gaareen maantana ay bannaanka noo yaallaan yaan idiin soo celinaynaa annagoo idinkaga mahad celinayno waxaan idinka rabnaa adinkuna inaadnaan naga caajizin hadda waa naga qabyi biyihii baan aragna biyihii baan aragna hadda waa cabbaynaa afkaan ku haynaa wa kuwa bacaan ku shubanna baraagihii nooma dhisno in naloo dhisaan rabnaa la isu kaanna raaciyo naqiib cali macalin aadan cali xiish oo ka mid ah nuqabadii dadaalka dheeraadka u gashay sidii deegaankan looga heli lahaa ceel biyo macaan ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay mahad dhammaanteed ilaahay baale mid muuqato iyo mid qarsoon wuxuu ilaahay u noo galay iyo allo ku mahadsan yahay sida horey looga warramay meeshaan waa afartan afartan baa la sheegay horta inay biyo ugu sokeeyaan ee waa run waxaad ogtihiin abaarta noo dambaysay dadkeeda inuu takarna cuskaday intana uu cuskaday meesha la yidhaahdo xaggana wargududo iyo takar iyo halkaas in la cuskaday waxa halkaas dadkaas geeya waa oon waaye abaar keli ma aha oon weeye wax meesha geeye meesha iyadaana calaf umayna doonan biyay u doonteen waxa geeye waa oon oonka isagaa ilaahay ceelkaanuu alla keenay ceelkana biyuu leeye bad weeye biyo macaan buu leeye ilaahay baa lagu mahadinayaa allihii macbuudkaa baan ku mahadinaynaa waxaa la rabaa muwaafaqa in la helo waxaan hadalkeyga uga baxayaa qof kastow oo meeshaan joogow ilaahay ha lagu xamdiyo haddaan ilaahay lagu xamdinin biyahaas ilaahay baa keena ilahay waa qaadanayaa waa jisaarnimaa imaanaysa ilaahay ha lagu xamdiyey intaas maa lee wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugaas shukri barre yarow ugaaska guud ee beesha xasan gaashireedle ayaa tilmaamay in deegaankan uu soo maray marxalado kala duwan oo oon u darna wuxuuna bulshada ugu baaqay inay allah uga mahadceliyaan ceelkan ay heleen
bismillaah alxamdulilaahi rabbialcaalamiin awalan ilaahay baa mahadsan ilaahayga nimcooyinka farada badanna siiyey ilaahay maanta wuxuu keenay ceel biyo ah oo isha ka burqanaysa awooddaas annaga malihin ilaahay baa noo fududeeyey ciddii fududaysay oo sadaqaysatay iyo walaayada fududaysay inay noo imaadaanna ilaahay ha barakeeye maanta barwaaqadan ilaahayna siiyey kow ilaahay aan ugu xamdinna ceelkaa waxaa dhici doonto ilaahay biyo waa naga siiyey in dadkay u soo aruuraan in shiimo ay noqoto waxaan leenahay kula dardaarmaynaa oo koollia ugaarhatay adinkoo odayaashiinna iyo guddigiinna maaragtay waxaan dhammaantiin idin leenahay si wanaagsan oo siduu ilaahay kugu kaalmeeya maaragtay cabba ilaahaygii keenay ilaahay hanaga hadlaynin ilaah hanaga hadlayn ilaah hanaga jibinin ilaah abaarta hanagu soo celinin ilaah hurkoolin naga dhig gebagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gedo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdu taxiya ilaahay baanu mahad celinayna subxaana wa tacaala nicamka ilaahay uu noo galay uguna horaysa nimcatulislaam waliimaan nicamka aan haysano biyaha maanta ummadda muslimiinta ay ka shukurinayaan waxaa weeyaa maanta indheheenna hayan ay ka mid tahay allahasaanu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala uma bacdigeed waxaanu mahad celinaynaa akhyaarta deegaanka oo runtii juhdi badan ku bixisa iyadoo nafteedu inay ummadda biyo helaan oo socodkooda iyo safarkooda uu badnaa dadaalkoodana uu badnaa waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran waxaa kaloon mahad celaynaynaa dadkii muxsiniinta ahaa ee jaaliyadaha jiray ee gartay deegaankooda in ay waxaa weyaan dadka muslimiinta ay biyaha kaa qabtiraan ama ay waxaa weeyaan ceelbiyood u sameeyaan waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran maalkii ay dhiibteen meeshii ay ka bixiyeen ilaahay wax barakadaas u geliyo dadkii muslimiinta ee deegaanka degan ay naftooda maalkooda ku bixinaya maalkooda allah barakeeyo intaas kadib anugu kelmadeeda waa dhowr qodob waxaana ugu horeeya kelimatu shukri inaan ilaahi ku shukrina subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay alle subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay in shakartum laasidanakum walain kafartum min acdaabi lashadiid shukrigu waxaa weeyaan haddii addoonka uu shukriyo ilaahi uu siiyada subxaanahu wa tacaala marka waan shukrinaynaa nacamkaan ka shukrinaynaa maxaa yeelay shalay bay ahayd markaan dhaaminaynay burcalan ikhwaani marka haddaan shukrinno oo ilaahay noo siyaadiyey subxaanahu wa tacaala shukrigaasaan addoommo ku nahay addoommanana soo ma yaan addoommo u nahay allaha addoommaha u nahay oo shalay abaarta iyo biila'aanta na dhigay haddana maanta biyina siiyey inaan ku shukrinno waadadaarmayna biyahan ilaahay subxaana wa tacaala halkaan ka keenay oo shalay aan ka dhaaminayna meeshaan oo waddooyinka laga cabaadayey oo afartan iyo afartan iyo afartan ay biinoo jiraan dadka ilaahay deegaanka oo makaneeyey waxa ugu horreeyo laga rabo waa inay isu naxariistaan naxariisaa la iska rabaa haddaad isu naxariiso weydaan oo aad waxaa weeyaan si qalbi degan ah oo xigmad ay ku jirto oo ay dadnimo ku jirto oo ay walaalnimo ku jirto oo ay xishood ku jirto oo waxaa weeye aysan qabyaalad ku jirin aad isula tacaamuli weydaan nicamka ilahi waa qadanaya subxana wa tacaala soo lama arkin meel badan oo biyalo ilahay biyaha ka qadso lama arkin walaal maxaa lagu waayey dulmigaa lagu galay matay masma waxaan leenahay marka dulmiga ha laga digtoonaado waxaan idin dardaarmaynaa cadli iyo insaaf iyo walaalnimo iyo waxaa weeye soo dhoweyn iyo qof kastoo muslim ah oo waxaa weeye luuqad kasta ku hadlaya oo muslimku abtirsadaayi in biyaha waxaa weeyaan qaabka loo deeqsiinayo in ay naxariis ku dheehnaato waan dardaarmaynaa insha allahu tacaala bulshada ku nool wilaayada islaamiga ee gedo iyo wilaayada oo iskaashanaya ayaa wada dadaallo dheeraada oo ku aadan sidii bulshada loogu heli lahaa ceelal biyo macaan maadaama wilaayadu ay ka mid ahayd wilaayaadkii ugu darnaa ee abaartii lasoo dhaafay saameynta ay ku yeelatay waxaana ugu darnaa biyola'aan saamaysay dadka iyo duunyada ku nool wilaayada dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale beesha leesaan oo ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ee gedo ay ceel riig ah oo biyo macaan ka hergelisay deegaanka abaqaluul ee duleedka degmada baardheere wuxuuna deegaankan ka mid ahaa deegaanadii ugu darnaa ee biyola'aanta ay ka jirtay xilligii abaartii maantana waxaa deegaanka laga hergeliyey allaah fadligii ceel biyo macaan oo durdur leh dadka iyo dunyadana kaafiyey waa hagaag guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo xiise leh aad ku dhegaysateen waa inaga inta intii barnaamij midkan la midahaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد